gudoomiyaha gobolka jubbada dhexe ee maamulka jubbaland xaajir bile suweel ayaa sheegay in xaalad liidato oo dhanka nolosha ay ka jirta deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka jubbada dhexe ee dowlad goboleedka jubbaland waxaana uu sheegay in dadka sidoo kale abaarta ay u dheertahay in deegaanadaas ay gacanta ku hayaan argagixisada al-shabaab oo aan ogoleen in dadkaasi gurmad helaan gudoomiyaha gobolka jubbada dhexe ayaa madaxweynaha cusub ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud ka dalbaday in cadowga argagixisada al-shabaab ka saaro gobolkaas qorshihiisa koowaadna arrintaasi uu ka dhigto gudoomiye hajir oo sii hadlayay ayaa sidoo kale ka warbixiyay xaaladda nolosha dadka halkaasi ku nool waxaana gobolkan uu ka mid yahay deegaanada abaarta si weyn u saamaysay dee gobolka jubbada dhexe waad og tahay oo waa gobol dhammaantii maqan soomaaliya meelo badan oo maqan oo way jiraan laakiin gobol dhammaantii wada maqan waa gobolka keliya ee soomaaliya ka jira gobolka jubbada dhexe marka sidaa darteed walaalay waxaan rabay de kolba duruuf baa lasoo marhayay gobolkii waxaad moodaa in laiska ilaaway cid u dhiilaysiyo cid arrintiisa ku jirta inay jirin dowladaha isku bedelaya intaa dhawaaq baanu wadnay waxba kama suura gelin dee haddana waxaan baa labaad jeedin hayaa iyo saddexaad iyo afraadbo in gobolka jubbada dhexe uu gacanta ka maqan yahay macquulna aynaan ahayn intaan ka badan aan aaminsanahay dowladda soomaaliya inay awoodo gobolkii in loo dhiil qaado oo dee wax laga qabto dowladda federaalkiiyo iyo weliba jubbaland intuba dee jubbalandna mar walba waxayna dhahaysay waa la qabanayaa gobolkii oo waa la aadayaa kan weeyaan waxba kama suura gelin waxaan isleeyahay ka daali mayna inaan dhawaaqno oo dee baaqa aan joodino waxaan ugu baaqayaa jubbaland iyo dowladda federaalka iyo bada caalamka iyo inta wax ka geysan kartoo dhan in gobolka hadda intan ka badan unan gacanta ka maqnaan karin dee haddaan loo hibeynaynin meel faraha laga qaaday oo loo daayay oo jamhuuriyad kale haddaan loo loo loo loo looga talagelaynin waxaa weeyaan dadkiisa hataa markan waa doorsoomay maalinkii gacan ugu dambaysay wiilka dhashay maanta uu ka dagaalamaya dadkii o dhan way maskax bedelmeen dee intan ka badan caqli maaha waxaan dowladda cusub ee federaalka ugu baaqayaa amisom beesha caalamka dhammaan daneeyaasha jubbaland dee inayna xaaladdu markan sidan sii ahan karin in wax laga qabtay aan soo jeedinayaa maadaama aan ay magaca u dhahay guddoomiyihii gobolka jubbada dhexe oo dee intaa bannaan taagan abaarta soomaaliya ay la qabaan way jirtaa dee intan kale dhibkan kuu sheegi baa u dheer dadku dad dee waxa weyan dowlad la-aan ku nool dhibaato lagu hayo xoolahoodii wixii soo haray iyo wax walba la qaadan hayo carada ayoo barakaca hayo meesha wax laga sheekeyn kara maaha mushkilada ka jirto marka wax hadda caawa laga hadli kara maaha keliya waxaa laga hadli karaa waxa uu yahay un meeshaas ciddii wax ka qaban kartae adduunka inay meesha udh macnaha waxii laga qaban lahaa lagu talagalo unbaan anuu aada u soo jeedinayaa yuunus duraan cali warbaahinta qaranka muqdisho